faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaaji redio cadaado garowe
sheer cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa redio cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa aad dhegaysan doontiinna waxaa ugu doroon gudoomiyaha gobolka brandir ahaana duqan magaalada caasimada ah muqdisho magaalada duuxee wadanka qaad ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta kiishka ku warna imaamka gobolka brandir madaxda qaranka oo tacsi tiiranya leh ka diray geeriyii gudoomiyihii gobolka brandir ahaana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo iskiceli dhalashadii labaad oo ka haystay wadanka maraykanka xildhibaanihii siyaasiyiin iyo odaal dhaqameed ku jiray magaalada caasimadda muqdisho oo dowladda federaalka soomaliya ugu baaqay in matalaad gaar ah loo sameeyo gobolka banaadir faahfaahin dheerada oo ka soo baxaysa duqeymo diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen deegaanka arbacow ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka madaxtooyada jubbaland oo lagu iideeyey inay kordhiyeen beegsi odayaasha taageersan dowladda federaalk ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda federaalka soomaaliya oo maanta dib duwashaha ku xukuntay ruux ay ku eedayeen inuu ka tirtiyeen kooxda argagixisada ahayd daacish madaxweynaha maamulka jubbaland oo laamaha ammaanka maamulkaasi ku amray in gacanta ay ku soo dhigaan kooxii ka dambeeyey dilkii nabadoonka xal lagu geystay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu door koran warka habeen ee redio cadaado goorro u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waxay namo khamiisa jimca ay soo gelayso taaridan ay ku aasaysan tahay kowda bisha sideedaad ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal warkaasoo faahfaahsan cah waxaa la diyaaraa saaxiibkii cumar axmeduraaxim saxiifa cumar mahadsaned xasan axmed maxamed habeen wanaagsan dhegaystayaal haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan guddoomiyihii maamulka gobolka banaadir ahna duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yuusuf ayaa maantay ku geeriyooday magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar kadib dhaawac ka soo gaaray ee qaraxi ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar dhanka kale madaxda qaranka ayaa tacsi tiiraanyala ka diraya geerida guddoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay allahu naxariista waxaa isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee dalka qatar ku geeriyooday guddoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso oo toddobaad ka hor ku dhaawacmay qarax la sheegay inuusan madaamin ahaa oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee fiishan ku horno ee gobolka banaadir ee muqdisho safiirka soomaaliya ee dalka qatar mudane cabdisaaq faarac cali ayaa warbaahinta u xaqiijiyey geerida guddoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer ysow ilahi wainaa ilahi raajicuun geerida waa xaq weeye waa loo kala horeeyaa ku dhibaateeyey oo dhibaatada u geystay muwaadiniinta soomaaliyeed oo kamid ahaa guddoomiyaha iyo ka horeeyey iyo ayagana dhibaataynahayaba waa labada dhimanhayaa waa ka daba degnaa laakiin waa la kala horeeyaa waa sax weeye allah ha unaxariisto gudoomiye gobolka banaadir ahna gobol magaalada waa dhintay toban daqiiqo ka horeeyaa nafku ka baxday allah ha unaxariisto waana uga tacsiilaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo ehelkiisa gaar ahaan waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo allah u naxariisto gacan ka habo daran baa jiri insha allahu tacaala in uu shahaadada ka mid noqdo ayaan rajaynaynaa biidni illaahi kariim aana hadda qaban qaabinaynaa sidii dalka loogu soo qaadi lahaa
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan halkheyre iyo dhammaan xubnaha federaalka qaybta ka ah madaxdooda ayaa si wajir uga tacsiiyey geeriyii guddoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimadaha muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo saxaafeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa looga tacsiiyey geerida guddoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimadaha muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiranyalla u diray qoyskii qaraabada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee wadanka qatar inaa lilaahi wa inaa ilaa raajicuun waxaan u tacsiynayaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineerisow guddoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadaha muqdisho marxuumka wuxuuna naftiisii waqtigiisa u horay u qidmaynta shacabka soomaaliyeed isagoona ka soo qayb qaatay raallida dib lagu dhisaya dowladnimada xiliyo kala duwan oo waddanka uu dhismayey waxaa lagu xasuusan doonaa ayaa lagu sheegay sida hagaarla-aanta aheyd oo uga qidmeeyey dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dadaalkii uu geliyey horumarka magaalada caasimadaha muqdisho iyo dagaalka loogula jiro dagaalamayaasha al-shabaab oo oo la sheegay in muddooyinkii dambe gobolka banaadir muqdisho oo ammaan uu ka dhigay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya wuxuu faray in hoos loo dhigo calanka soomaaliya inta lagu goy jiro borordiiqa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusow oo soconaysa muddo saddex cisho ah madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ayba uga baryey marxuumka in hoygis oo ka yeelo jeneral fardowsa qoyskii dhammaan shacabka soomaaliyeedna ah oo ka geriyoodana samar iyo imaan allah ka siiyo dhankiisa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa ka tacsiyey geeridii guddoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimadaha muqdisho wuxuuna magacaabay guddi ka kooban golaha guusyada oo ka qayb qaadanaya aaska guddoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusow oo maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee wadanka qatar gudoomiyaha guddiga qabanqaabad aaska qaran ahna ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed gulada qatar oo ku hadlaya magaca ra-isul wasaaraha kan madaxweynaha ayaa ugu horreyn tacsiisteena u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed ra-iisaal ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane mahdi maxamed gulada qatar ayaa sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu amray in muddo saddex cisho ah calanka dalka hoos loo dhigo si borodiiqa ah iyo duco lagu sameeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow sidoo kale ra-iisaal ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta qaranka ayana la joojiyey barnaamijyada caadiga ahaa lagana bilaabay qur-aan laguna baahinayo arrintaas oo borodiiqda qayb ka ah الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حكومة فدرالك الصومالية دولة فدرالك الصومالية مدحوين محمد عبد الله فرماتر رئيس الوزراء iyo dhammaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan taasi u diraynaa allah u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cumar cismaan oo ku magac dheeraa injineer yariisow guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho allah ha u naxariisto ilaahay naxariistii janno fardowsaha ka waraabiyo sabriye iimaannaha ka siiyo dhammaan bulshadooyinka soomaaliyeed waxaan tacsoo daraynaa qoyskii uu ka geeriyooday xaaskii iyo caruurtiiba ehelkii iyo qaraabadii shacabweynaha reer muqdisho ee uu guddoomiyaha u ahaa maayarka u ahaa waxau ahaa mas-uul muwaadin soomaaliyeed aqoon-yahan ah edab iyo akhlaaq leh golaha wasiirada waa ku wada jirna waa ka tirsanayn waxaa uga marakacayaa inuu shaksi wanaagsan ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo howlkar ah waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo shacweynaha gobolka banaadir dhammaantoodii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan allah ha u naxariisto gacanka xag daran ayaa dishay innagana ilaahay ha inooga daba naxariisto markaan maqaamkiisa gaadhno wakhtigeenna ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre uu u magacaabay inaanu ka shaqayno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo allah u naxariistay walaalkeen cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow waxaan kaloon doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in saddex cisho oo bareer diiq ah aanu ku dhawaaqno saddexdaa cisho calankana hoos loo dhigo insha allahu waa samaynaynaa xukuumadduna waa fulinaysaa waxaa kaloo laga bilaabo saacaddan idaacadda radio muqdisho iyo t v-gaba laga saaray qur-aan loogu barodiiqayo loogu ducaynayo marxuumka allah u naxariisto waa mahadsantihin guddiga qabanqaabada aaska qaran ayaa ka shaqaynaya aas qaran oo loo samayn doono allah naxariisida gudoomiyaha gobolka brandir ahana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow oo isbitaal ku yaala dooxa u geeriyooday dhaawac ka soo gaara weerar argagixiso oo ka dhacay xarunta fiisha kuwarna ee gobolka brandir ee muqdisho mahadsaned xasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iska celiyey dhalashadii labaada uu ka haystay dalka maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iska celiyey dhalashadii labaad ee dalka maraykanka war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya laguna faafiyey arrintan ayaa u qornaa sida tan maantay oo taariikhdu tahay kowda ogosto sannada labada kun toban iyo sagaalka waxaan si rasmi ah idinla wadaagaynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu celiyey jinsiyadii labaad ee uu ka qaatay dalka maraykanka hawshaani waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku howlanaayeen sharci yaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha ee soomaaliya iyo maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku noolaa dalka maraykanka muddo dheer isaga oo kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan waxaana jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare sanadkii labada kun iyo tobankii dastuurka ku-meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyada kale balse markii la doortay kadib madaxweynuhu wuxuu si iskiisa u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee maraykanka ah taas oo maantay soo idlaatay xildhibaano siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameeda ku shiray magaalada caasimaddaah muqdisho ayaa waxa ay ku baaqeen in matalaada gaar ah loo sameeyo gobolka banaadir cabdiraxmaan cabdi xuseen haylaawe ayaa warkana ka soo diray magaalada muqdisho kulan maanta ay magaalada muqdisho ku yeesheen odayaal waxgarad nabaddoonno iyo siyaasiyiin ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana looga hadlayay sidii magaalada muqdisho ay u yeelan laheyd maqaam gaar ah xildhibaan cabdulqaadir cosable ayaa sheegay inay dhisayaan guddi ka shaqeeya maqaamka caasimadda muqdisho isagoona baaqu diray madaxweynaha soomaaliya halkeen uu sheegay wadatashiga aayahanan aan wadno waa soo gabagaboobeen waxaan qabanaynaa mar dhow oona guruub walba iyo koox walba aan dadkooda ugu soo fari doonaa guddiyo ka shaqeeyo dastuuradii dastuurka uu ka shaqeyn lahaa maamul gobolka banaadir inay soo diyaariyaan saa la socotaan guruubyadu waa badan yihiin oo gobolkan u dhibtoonaa oo ka shaqaynayay qaaraa dastuuro diyaariyeen qaaraa dibadda uga soo shaqeeyeen dadka qurbada jooga qaarana la soo xiriiri maamulba oo le dastuurka waa diyaarinay waxyaabahaas oo dhan guddi isku aruuriyo oo maamulka gobolka banaadir state loo dhisaayo oo ku shaqayn lahaa soo diyaariya ayaan qabanayna haddii ilahi raal ka dhaho subxaana watacaala maalmaha xajka iyo asbuucyadan oo xajkii lagu maqan yahay oo fasaxyada la jiro ayaan waxyaabahaas kasoo shaqayn doonaa laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaan u yeeri doono gogol weyn oo ay dadku iskugu imaadaan oo ay ergooyinkooda soo dirsadaan oo looga dhawaaqi doono maamulka gobolka banaadir waxaana soo dhaweynhaynaa oo codsanaynaa xukuumadda federaalka madaxweyneheena maxamed cabdilaahi farmaajo oo in badan laga soo sheegay inuu danaynayo in maamul loo dhiso gobolka banaadir inta waktigaasi ka dhiman inaan wadatashi la yeelano aan la fadhiisano oo ay talo ku yeeshaan oo ay qayb ka qaataan oo ay wax ka galaan ma lihin annaga gobolka maamulkii iyo dowladdii ayaan dhinac marayna oo la dirinaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan la dhisno xildhibaan axmed macalin shaqi iyo xildhibaan cabdirasaaq jindi ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay inay muqdisho yeelato matalaad sax ah annagu haddaa xildhibaanadii nahay tan maqaamka la xidhiirta baarlamaanka waa geynayna markuu furmo hadda laakiin tan gobolka banaadir tan gobolka banaadir dhexdiinay taallaa halkaasay taallaa dumarkaas walaalaheena gabdhahaas xamar ku dhashay raggaan odayaashaha malaakyadii iyo cid kasta leh dhexdiinay taallaa arrinta gobolka banaadir laga sugi maayo wasiir laga sugi maayo ra-iisul wasaare laga sugi maayo madaxweyne waa xaq sida aad inaad neefsataan xaq ugu leedihiin inaad biyo heshaan xaq ugu leedihiin inaad koronto heshaan xaq lagu leeyahaa xaq ay dadkani u leeyihiin inay ismaamul goboleedkooda dhistaan
waxaan rajaynaa qabanqabayaashii shirkan oo xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo nabadoonno iyo waasi isugu jiro iyo kasoo qaybgalayaashu maanta inaan laysaga kala tegin meeshan ee ay naga soo baxdo tala ah maxaa isteebka labaadan qaadi karnaa ah inaan guddi la baxno inaan nidaam samaysanno inaan shaqadan ku soconno ha nagu dheeraato bil ha nagu qaadato laba ha nagu qaadato saddex ha nagu qaadato qaar ka mid a odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee beelaha soomaaliyeed oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay go-doon ku jirto islamarkaana loo baahan yahay inay hesho maamul ka shaqeeya danaha magaalada muqdisho haddana laga bilaabo maamul goboleed baan u samaysanaynaa annagoo ummadda soomaaliyeed ah ciddana annaan ka baryeyn haddaan leenahay siyaasi iyo haddaanay dhaqan ummadda soomaaliyeed nahay maamul goboleedka muqdisho waa inuu uusan gaarin toddobaadkan waa la bilaabaa howshiisa oo maamul goboleed loo sameeya gobol wasaaraha gobolka banaadir aad hee subax iyo xafiiskaaga tag la leeyahay magaalada muqdisho ma baahna magaalada muqdisho waxay u baahan tahay magaalada muqdisho waxay u baahan tahay gobernatoore ayaga matala siddeed iyo tobanka gobolna looga odayo cod ku qaata
kulanka ayaa waxaa sidoo kale tacsi loogu diray ehelada dadkii ku geeriyooday allaha u naxariistee weerarkii ka dhacay xarunta gobolka banaadir waxaana madaxda sare ee dalka loogu baaqay in cadaaladda la horkeeno dad ka dambeeyey falkaasi maalmihii ugu dambeeyey muqdisho waxaa ka socday kulamo looga tashanayo maqaamka caasimadda muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya haduqeymo diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen deegaano ka tirsanaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka arbacow diyaarado dagaal ayaa xalay waxa ay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsana gobolka shabeellaha hoose duqayntan ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka arbacow iyo tuulooyin kale oo ka tirsana gobolka shabeellaha hoose dadad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in duqaynta ka dhacday deegaanka arbacow lagu burburiyey xarumo lagu kaydinayo walxaha loo isticmaalo ismidaaminta ee lagu xiro gawaarida qaraxyada iyo shakhsiyaadka isqarxiya saraakiil ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in duqayntan ay ku dileen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsanaa ururka al-shabaab dhinaca kale saraakiisha ciidanka howlgalkan samaysay ayaa waxa ay sheegeen in ay nolosha ku qabteen qaar ka mid a dagaalamayaashii halkaasi ku sugnaa ma jiraan weli wax war ah oo kasoo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose kaasi oo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiyaan duqayntan ka dhacday deegaanka arbacow ee gobolka shabeellaha hoose dhanka kale duqeymo kale ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhaceen degmooyinka jilibe iyo jamaame oo ka tirsana gobolada jubbooyinka waxaana la sheegay in duqayntaasi lagu dilay saraakiil kale oo ka tirsana al-shabaab diyaaradaha maraykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan deegaano ka tirsana gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka oo ay la beegsanayaan saldhigyada ay halkaasi ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay kordhiyeen beegsiga odayaasha taageersan ee dowladda federaalka soomaaliya caawil ciise indhacadde ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho ciidanka gaarka ah ee madaxtooyada maamul goboleedka jubbaland ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen dilal qorshaysan oo loo geystay oday dhaqameed dhallinyaro dadkaas oo dhammaantood lagu sifeeyey in ay ahaayeen kuwo aada uga soo horjeeday in mar kale dib loo soo doorto madaxweyne axmed maxamed islaan axmed midoobe islamarkaana dadka isbedel doonka ah ee maamul goboleedka jubbaland deegaanadiisa xilligaana ku sugan dilkii ugu dambeeyey ee ciidamadaasi lagu eedeeya iyo ahaa nabadoon caan ah oo xalay lagu dilay gudaha magaalada kismaayo ka oo dilkiisa loo adeegsaday qoriga nooca loo yaqaana a k forty seven waxaana nabadoonka la dilay lagu magacaabi jiray rashiid dhure oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee aadka uga soo horjeeda in mar kale uu hogaanka jubbaland uu qabto madaxweyne islaam cali yacquub nuur oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolada maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in ay heleen cadaymo rasmi ah oo muujinaya in ciidan ka amar qaata madaxweyne axmed midoobe ay dilka nabadoonkaasi ay fuliyeen islamarkaana loo bartilmaameysaday sababo la xiriira inuu magaalada kismaayo uu maalin ka hor uga dhawaaqay in jubbaland ay u baahan tahay isbedel dhab ah oo dhinaca siyaasadda ah waxa uu soo jeediyey in laga hortago dembiyo dagaal oo isi soo taraya oo madaxweyne axmed midoobe uu ka geysanayo deegaanada jubbaland iyo sidoo kale qaarajin isdabajooga uu ku hayo dadka asaga kasoo horjeeda waxaad og tahay qorax baa dhacay qorax axdigeeya ka dhacay ciidankiisa yaa ka dambeeyey waxaad og tahay nin ugaas baa xalay la dilay oo rashiid dhuruura la yidhahdo jubbooyin ku dhashay yaa la dilay ciidankiisa dilay waa xog oo aan hayno wey ma garat ahamnimada marka waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalo kiiskooda uu aruursanayo uu buuxsanayo ahamnimada cidnaka ma xoog badna cidna ma dili karo midian in kasta wuxuu ku yidhaha kismaayo anoo digland soo galay anoo digland ka baxaya ismaail axmedoodo ma qabsanin kenya qabsato ma garan waxaan ku waxaan ku cadayn karnaa asaga waad ogtihiin ninkan warugdiineed buu ahaa mucaamaradiisa nin laga lug bixinayo ma aha macnihiisoo dhan baa dadku way fahansan yihiin waxyaalaha uu ku hanjabay waxaa kamid a haddii anig la dooran waayo amnigiina khalkhal buu ku jiraa suldaankan hadda ninkaan ugaaska xaali la gelin waxaad og tahay kismaayo ood buu horey oo ka talxiiray oo oo asigii labadooda ay isku dhaceen ma garan marka talxiir buu ku maqnaa haddana maadaama la yidhi doorasho xalaal ah imaanaysa meesha caalamkana ka qayb galaysa dowladda federaalka amison wuu yimid gurigiisi u yimid salaadiinta waxa weeyaan waxa weeyaan jubbooyinka soo xulay baarlamaankana wuu ahaa oo weliba deegaanka u ma garan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadka siyaasiyiinta iyoday dhaqameedka aan taageersanayn madaxweyne axmed midoobe uu dareenkooda isbedelay islamarkaana ay yihiin kuwa cabsi ku jooga magaaladaasi qaarkoodna goor hore ayaa fariimo la gaarsay cawil ciise indhacde raadiyo cadaado muqdisho mahadsaned cawil maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay dil toogashaha ku xukuntay ruux lagu eedeynaya in uu ka tirsan yahay dagaalyahanada daacish saabiriina xasan maxamed ayaa warkaan faahfaahinaysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa soo gebangebaysay eedaha loo haystay rag lagu eedeeyey in ay dilal ka geysteen magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso kuwaasoo qaarkood la sheegay in ay ka tirsan yihiin kooxaha daacish iyo al-shabaab maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa aadan maxamed cali waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo ku eedaysay ka mid ahaanshaha kooxda daacish ee ka dagaalanta qayb ka mida soomaaliya weerarro dab lagu dilayna ka fulisay muqdisho iyo boosaaso dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sii daysay cabdishakuur xaaji barsanji oo lagu waayay eedeymihii loo haystay lana amray in sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga looga sii daayo waxaana xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddaynta iyo qiraalka ee laga qoro eedaysanaha koowaad labo sawirrada iyo qoraallada caddaynaya dhimashada marxuumiinta saddex bastoolad biljim ah iyo toban xabadood oo uu watay eedaysane aadan maxamed cali afar jawaan iyo marooyin uu eedaysanaha koowaad ugu talagalay in uu ku qaato qoriga marxuum axmed cabdi xuseen dilkiisa kadib shan simikaar oo uu eedaysanaha koowaad u isticmaalayay la shaqaynta kooxdiisa daacish markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada dacwada oo kale ah xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile daacish aadan maxamed cali uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo cabdishakuur xaaji barsanji haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacsaan wabilaahi towfiiq madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa laamaha ammaanka maamulkiisa ku amray inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilaa xalay nabadoon caan ka ahaa deegaanada maamulkaasi lagu geystay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa si kulul uga hadlaya dilaa xalaya gudaha magaalada kismaayo lagu geystay suldaan cabdirashiid suldaan muuse shire oo ka mid ahaa salaadiinta deegaanada maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa marka hore ka tacsiyeeyey geerida ku timid suldaanka waxa uuna tilmaamay inuu aada uga xun yahay dilkaasi sidoo kale waxa uu xusay in suldaanka uu lafdhabar u ahaa midnimada iyo nabadda shacabka reer jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan maxamed madoobe ayaa sidoo kale faray saraakiisha laamaha amniga inay jawaaba deg deg ah ka bixiyaan dilkaasi islamarkaana ay gacanta kusoo dhigaan kooxihii ka dambeeya dilkaasi dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland axmed warsame darwiish ayaa shaaciyey in dilka marxuumkana loo adeegsaday qori a k ah islamarkaana ay ku raadjoogaan kooxihii dilka fuliyey wasiir darwiish ayaa tilmaamay in weli ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan dhacdadaasi xildhibaan daahir amiin jiisow oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa dilka suldaan cabdirashiid duure oo xalaya lagu dilay isgeeska caashadeerow ee magaalada kismaayo ku eedeeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland gaar ahaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka habeen aad kala socoteen raadiyo caadada warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed khasaaro aniga cumar ayaan la socodsiinaya ciday warka iyagu isaga waxay dib uga heli karaan bejkan internetka ku leenahay radio cadada dot com warkan warka xiga waa khasaariyo cumar saxiifo idin leh habeen wanaagsan